إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada moqokori ee gobolka hiiraan ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa dhaawac u geystay mid ka mid ah macallimiinta iskuullada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya askari ka soo goostay dowladda federaalk ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose hogaamiyaasha maamulada la baxay puntland iyo jubbaland ayaa lagu soo waramayaa inay dhisayaan isbahaysi ka dhan ah dowladda federaalk ee uu hogaamiye xasan sheekh warka dibaddane waxaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad labaatan qof oo yahuud ah ayaa ku dhaawacmay duqaymo cusub oo ay fulisay dowladda shiicada ah ee iiraan intaasuu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorkaroon warkaas oo faahfaahsan ee goordhow ayaynu soo gudbin doonaa in shaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan labaiyo labaatanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar cagmarin ah oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada moqokori ee gobolka hiiraan haashim cabdinaasir ayaa faahfaahin ku aadan inoo soo jeedinaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka hiiraan ayaa maanta waxa ay fuliyeen weeraro culus oo khasaare dhaliyey islamarkaana ay kula wareegeen saldhigyo ciidan weeraradan oo laba ah ayaa waxay si gaara kaga dhaceen duleedka deegaanka ceelqoox leh ee degmada moqokori oo ka tirsan gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana weeraradan kula wareegay laba xero oo ku yaala duleedka deegaanka ceelqoox leh kuwaas oo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka inta la xaqiijiyey waxaa weeraradan lagu dilay soddon iyo toddoba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka halka lagu dhaawacay labaatan kale sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaaladaas ku furteen hub ay ka carareen askarta dowladda federaalka waxaa suuragal ah in khasaaraha gaaray ciidamada dowladda federaalka uu intaas ka badan yahay wixii tafaasiil ah ee ku soo kordhana waxaan kusoo gudbi doonaa wararka iyo barnaamijyada soo socda insha allah
ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa dhaawac u geystay mid ka mid ah macallimiinta iskuullada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahintan inoo eegaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhacay weerar uu geystay askari ka tirsan ciidanka sirdoonka ee dowladda federaalka kaasoo beegsaday mid ka mid ah mucalimiinta iskuullada ku yaala magaalada muqdisho askari dharcad ah oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa beegsaday macalin ka mid ahaa kormeerayaasha imtixaanada iskuullada ku yaala magaalada muqdisho waxaana askarigu ku dooday in macalinku uu ku adkeeyey imtixaanka askariga ayaa weerarka u adeegsaday bistoolad uu watay waxaana macalinka soo gaaray dhaawac arrintan ayaana muujinaysa sida dhibaatooyinka ay u geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ay u wada saamaysay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada muqdisho askari ka soo goostay dowladda federaalk ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose mubaarag cumar mubaarag ayaa faahfaahintan inoo sii ambaqaadaya waa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka lagu magacaabo xasan aadan oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalka etoobiya askarigan ayaa waxuu isku soo dhiibay maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose isagoo uu dambeyn kasoo goostay ciidamada dowladda federaalka xasan waxa uu waran ka waran halka uu tababar ku soo qaatay xilli uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka isagoona qayb ka ah xamladii lagu soo qaaday deegaani degmooyin ka dhaca gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya magaca xasan cabdijiif ciidamada guutiyalahay labaatanaad aranana laba kun labaatan iyo labadii atoobi muqdeno deegaan ko wara musaan na keenay waa abiyo elbaro tan oo hal haween oo hal suba oo ceelgoras dagaal ku dhacay iyo hal maalin oo laisku qabtay oo duwabo maalinta kalena waxaa ku dhacnid oo ceelbur maalinta saddexaad oo lagu soo bixiyey baal beerlaaba iyona saddex qasnid askarin ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadiisa ee uu kaga soo tegay ciidamadooda federaalka iyo safka shisheeyaha ciidamada inay soo laabtaan oo dana istiracaan ay gaalnimo iskusoo laabtaan sidaasaan u baaqaya muddooyinkii dambe deegaanin degmooyin dhacwilaada islaamiga shabeellaha hoose waxaa soo gaarayay ciidamada dowladda federaalka ka soo baxaya safka dowladda kadib markii ay garooseen waxay ku jiraan inaysan fiicneen iyagoona ugu dambeyn go-aansan inay isaga soo baxaan safka sheeyaha kusoo duulay dalka hogaamiyaasha maamulada la baxay puntland iyo jubbaland ayaa lagu soo waramayaa inay dhisayaan isbahaysi ka dhan ah dowladda federaalk ee uu hogaamiye xasan sheekh farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa waxaa lasoo warinayaa in maamulada la baxay puntland iyo jubbaland ay sameynayaan isbahaysi ka dhan ah xasan sheekh maxamuud hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland axmed madoobe ayaa la filayaa inuu ka dego magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal waxaana xoguhu ay tilmaamayaan in halkaas ay isaga iyo saciid dani ka sameynayaan taxaaluf ka dhan ah dowladda federaalk dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in kulankan oo lagu lafaguri doono arrimo looga soo horjeedo damaca xasan sheekh in la filayo inay kasoo bixi doonaan go-aano ka dhan ah dowladda federaalk labadan hogaamiye ayaa dhammaadkii bishii mey ee sanadkan ku kulmay dalka imaaraadka waxaana warar laga helayo kulankoodaasi tilmaamayaan in ay isfaham ku wada gaareen arrimo madmadow ka taagnaa oo ku saabsanaa doorashooyinka dhankooda mucaaradka ka soo horjeeda xasan sheekh ayaa kulankan u arka mid muhiim u ah oo dhabaha u jeexi kara mucaarad xoogan oo jebin kara rabitaanka iyo awoodda xasan islamarkaana ay kusoo gudbin karaan aragtidooda siyaasadeed axmed madoobe iyo deni ayaa marka la eego dhanka siyaasadda ku ah xulufo dhinac ah oo kasoo horjeeda villa soomaaliya iyadoo geesta kale isha lagu wada hayo qodobada rasmiga ah ee kasoo bixi doona shirkan wuxuuna kusoo aadayaa xilli xiisad kacsanaan ah ay ka dhex jirto dowladda federaalk iyo mucaaradka walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo gabagabaysay xamle ka socotay gobolka oo dadka lagu boorinayo inay ka qayb galaan jihaadka maxamed qaasim ayaa faahfaahintan inoo eegaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo gabagabaysay xamlada waxarid ilmu'miniin taasoo ka fashay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada dadkana lagu baraarujinayay inay ka qayb galaan jihaadka culimada diinta islaamka ayaa gaaray deegaano iyo degmooyin waxaana goobaha isku imaatinada ah ay kula hadleen bulshada iyagoo nadawaad cilmi ah ku qabtay masaajida culimada ka qayb galay xamladan waxaa ka mid ahaa sheekh fu-aad maxamed khalaf isagoo dadka u jeediyey kalimad muhiim ah markii jihaadkii aan ka tagnay oo beerihii iska falannay nebigana waa sheegay calayhi salaatu wasalaam inay gaalada noo imaanayso ayna dullaysanayso can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam goormaa waaye markaas gaal waa laga adkaaday markuu nabigiisaan dhahay idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarci saddex waaye marka koo ganacsi hadduu ku raali noqdo koona beer oo ku raali noqdo koona lo-da seenteeda uu dabagalo dadkoo waxay bilaabeen xoole inay dhaqdaan dad beero fashaan dad iska ganacsadaan wa taraktum aljihaada jihaadka aad ka tagtaan maxaa dhacay sallata allaahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum waxaa idinku dhici doonto gaalkiina dagaalamaayo idinkana beere iska falanaysaa dulligaa idinku dhacaayo allahna dulligaa ma idinka siibaayo ilaa diintiina a u laabatiin ilaa aada jihaadiin oo gaalada iska celishiin sidoo kale sheekh mustafa asalafi oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa ka mid ahaa culimmada ka qayb galay jowladan dacwiga ah wuxuuna ka jeediyey mid ka mid ah masaajida ku yaala gobolka kalimad taxriid ah jihaadka barakuu leeyahay nafciyuu leeyahay nebigu sal alla alay wasalama calaykum بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم jihaadka hamigu ilaah ku saaraa guul baa lagu helaa marka walaalayaal waxay taagan tahay inaan laa ilaaha ila allah difaacano laa ilaaha ila allah min ajlihaa nuqtalo laa ilaaha ila allah بدمائنا نرفع لا إله إلا الله من أجلها نقتل sheekh maxamed jamaal oo isaguna ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa culimmada wilaayada shabeellaha hoose ee qaybta ka ahaa xamlada taxriidka ee buurinta jihaadka gaaladii qorayshta ahayd oo kibirka iyo qooqa caalamka isbiday adduunka inay gacanta ku hayaan muslimiinta inay soo afjarayaan inay ka xoog badan yihiin maalintaasi walaalayaal xaqiiqadii baa la arkay xaqiiqadii bay arkeen carab oo dhan in islaamka uu xaq yahay inuu guulaysanayo ayay ogaadeen marka ikhwaani fillaah maanta lama rabo inaan cizi iyo cani sharafteeni cizigeeni inaan meel uga dhacno ma aha jihaadkan oon ka fadhiisanno waxay keenaysaa cizigii iyo sharaftii ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey oo aan meel uga dhacnay ayaa imaanaysa ugu dambayn sheekh cabdisamed abuucabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa inooga warbixiyey deegaanada iyo degmooyinka lagu tegay xamlada isagoo sidoo kale u mahad celiyey culimmada iyo waxgaradka qaybta ka ahaa xamlada waxaan kaloo lagu mahadnaqaynaa suurtagalta uu noo suurageliyey iyo mogtahay shaqadii aan haynay oo taxriidka ahayd insha allah tacala gogoyada na soo gaarsiiyaan allagu mahadnaqaynaa noo soorageliyay si amni ah noogu soo dhammaystiray deegaano badanaan ilahi subana taala na waafajiyey inaan soo marno jazaakum allahu khayran oo u mahad celinaya dadka ka qayb qaadatay odayaasha culimmada iyo akhyaarta kale ka qayb qaadatay ilahi subana taala miisaanka xasanaadka allah u saaro xamladaani si aad ka warqabtaan magaceeda waxay ahayd waxarid ilmuminiina cala alqitaal shacaarkeedana waxaa kun fii thaqri min thuquuri islaami mawaadicda dadka lagu baraarujinayay haddaan wax ka soo qaato waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiilillaahi oo maanta ah waxyaalaha ummadda sharafkeeda soo celinayo waxay ka dhacday deegaano badan ee ka dhacday xamladaani oo toolooyin leh oo deegaano leh oo mugtahay meelo badan oo fog muddoo sii jidamay insha allah tacaala dad badana ilaahi subhana tacaala mugtahay wax badan mugtahay ku fahmay dad badana camalka iltixaaqay oo ku biiray xamlooyin badan oo noocan ah ayaa waxa ay bulooyinkii lasoo dhaafay ka dhaceen wilaayaadka islaamiga ah ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay dadku ku qaateen mawaadiic fara badan oo wax badan ay ku fahmeen ugu dambayntiina ku dhowaad labaatan qof oo yahuud ah ayaa ku dhaawacmay duqaymo cusub oo ay fulisay dowladda shiicada ah ee iiraan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo xooggan oo isdabajoog ah ku garaacay bartamaha waqooyiga dhulka filistiin ee gumaysiga yahuudda ku jira kuwaas oo sababay burbur baaxad leh iyo khasaare nafeed warbaahinta yahuudda ayaa sheegtay in lix iyo toban yahuud ah ay ku dhaawacmeen gantaallada iiraan muuqaalo laga soo duubay goobaha ay ku dhaceen gantaallada ayaana lagu arkayay burburka baaxadda leh ee soo gaaray iyadoo hal dhismo uu gebi ahaanba burburay dhanka kale ciidamada yahuudda ayaa goor sii horreysay sheegay inay fuliyeen duqaymo cusub oo ka dhan ah bartilmaameedyo militari oo ku yaala galbeedka iiraan saacado kadib markii maraykanka uu weeraray saddex xarumood oo nukleer ah oo ku yaala isla dalkaas ciidamada kayaanka yahuudda ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo militari oo ku yaala magaalada tibriis ee waqooyi galbeed iiraan iyagoo xusay in duqaymaha qaarkood lala egtay gantalla diyaar u ahaa in lagu soo weeraro balse dowladda iiraan kama hadlin sheegashooyinka yahuudda warkii oo duhurnimadan dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu